ra-iisul wasaaraha oo hadalkan ka jeediyey munaasabad lagu qabtay xarunta gobolka banaadir ee magaalada muqdisho oo lagu soo dhoweynaya ansixinta dastuurka ayaa sheegay in hay-adaha dowladda lagu ixtiraamo gudashada howlahooda ay u xilsaaran yihiin waxaan soo gaadhnay xilligii hay-adaha dawligaa loo dayn lahaa shaqooyinkooda oo lagu kalsoonaan lahaa laguna ixtiraami lahaa laguna dhiirigelin lahaa looguna mahadcelin lahaa shaqadooda markay qabsadaan war baarlamaanka soomaaliya oo labada aqal ah innagaa samaysanay soomaali baa samaysatay constitutionkay ku qorantay ayadaa samaysatay waxay waxaana loogu talagalay constitutionkana waxaan dhahnay review baa lagu samaynayaa iyo dib u eegis dadka dib u eegista soo samaynayana dastuurku asagaa isa sheegaya qolada siyaasiyiintahay ha soo dheeldheelaano n c c meel ha la geeyo waxay rabaan ha soo qoraano ha soo hahabeeyaan siday la tahay ha soo cabiraan finaly waxaa la keenayaa hay-adihii iska lahaa oo ah hay-adda baarlamaanka oo iskale dib u eegista dastuurka ra-iisul wasaaraha oo aan cid gaar ah magac dhibin ayaa u muuqday inuu ka jawaabayay go-aankii puntland sidoo kalena waxaa xusay ra-iisul wasaaruhu in baarlamaanku yahay hay-ad loo dhan yahay diidmada shaqsigana xilligeedii lasoo dhaafay annaga waxaan waxaynu rabnaa dunida afartanka sane inaga tagtay inaan ka daba guur oon ka daba tagnaan rabnaa marka wakti ma haysana marka wakti aynu inagu iskhilkhilaafno wakti aynu ree hebel tahayno wakti aynu anaa maqan dhahno wakti aan waktigaa waxayla tahay waxyaabahaas afartan sano ku dhow aan soo wadnay waxaan rabnaa inaan ka bislaano waxaas oo aan ka gudubno arrintaas dadka soomaaliyeed waan usoo jeedinayaa meel kastooy joogaan ra-iisul wasaare xamse ayaa sidoo kale sheegay inaanay jirin cid xilligan kala goyn karta soomaaliya go-aanka sidaas ahna uusan ahayn mid habboon oo laga fiirsaday tala nin weyn ma aha tala gabadh weynna ma aha tala qof muslimana ma aha tala qof wax garanayana ma aha dadka soomaaliyeed ha la kala raro ha kala guuraan qofba meel ha aado waxayla tahay taladaasi tala laga fiirsaday ma aha aynu marka ka noqonno waxa aan iska dhaafno kan waatoono marnana suurtoobi mayso suurtagal ma aha madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo madaxda kale ee dowladda dhexe ayaa u muuqday inay difaacayaan go-aanka baarlamanka uu ku ansixiyey wax ka beddelka dastuurka ilaa iyo haddana ma muuqato in wadahadallo ku aadan isku qancinta go-aankan iyo doodiisaba ay furan tahay